kusoo dhowaada dhegaystayaal qaybtii labaad barnaamijyo taxane ah oo aanu uga hadlayno arrimaha doorashooyinka sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka lagu wado inay soomaaliya ka qabsoomaan waxaana qaybta labaad ku faaqidaynaa kaalinta ergooyinka iyo nidaamka ay ku soo dooranayaan xildhibaanada baarlamanka cusub ee la qorshaynayo inay soomaaliya yeelato balse marka hore aynu hoos ugu daadegno maraaxilada ugu horeeya ee ay lama huraanka tahay inay ergooyinku maraan taasoo ay kow ka tahay in ka hor inta aysan wax dooran la siiyo tababaro ku aadan qaabka doorashada iyo wada shaqaynta ka dhexaysa iyaga iyo guddiyada maamul ee la samayn doono sida uu tilmaamayo doctor maxamuud maxamed culisow oo ka mid a siyaasiyiinta magaalada muqdisho waa in ay jiraan horta marka u horeysa guddi maamula la sidaa oo ay magacaabayaan dowlad goboleedyadii ayaa la yidhi guddigaas laftigeeda oo doorashada maamulaya waa inay ahaadaan guddi ka madax bannaan dowladda waa guddi ka madax bannaan mataqaanaa maaragtay cid kastaba mas-uuliyadda saarana inay tahay waxa weeye dhowr qodob oo loo dhiibay inay dhowraan dadka wax dooranaya ee konton iyo kowda waxaa la siinayaa tababaro waxaa loo lagu siinaya waxa weeye qof la dooranayo waxa ay ku dooranayaan waxay ku dooranayaan waxa weeye horta danahoo bulshada uu ka tirsan yahay inuu matalaayo kabacdina danta caamka oo ummadda soomaaliya inuu matalaayo waa inuu qof karti leeyahay u yahay waa in qof ay dadku ay ku kalsoonidooda ay ku qabi karaan oo biri ka maalin danahooda si buuxda u matalaayo u ahaado haddaba maxay yihiin shuruudaha looga baahan yahay inay maraan murashaxiinta u loolamaysa kuraasta aqalka hoose ee baarlamanka waa kan xildhibaan shariif maxamed cabdalla horta halkii korsi waxaa dhici karta laba qof saddex qofood afar qofood inay u tartamaan xildhibaanka kriteriyada laga rabo waxa weyaan inuu da-aadiisana ay gaarsiisan tahay sida ku qoran shan labaatan meelahaas isla markaasna uu aqoontiisa ay gaarsiisan tahay dugsi sare ay gaarsiisan tahay weeye wixii intaa dhaafsiisan reerkana inuu ka mid yahay weeye wixii intaas dhaafsiisan waxa weeyaan waay aragnimadiisi iyo maxaanku kartidiis iyo aftahnimadiis iyo reerka siday ku kala xulanhayaan ayagaa jirta dadka tartamahaya ayaa dhexdooda la kala xulanaya iyo haddee nin dembi kale aan ku jirin inuu yahay waa iska imaanaysa laakiin taas had ayaga inay inay xukum hayaan ma u malaynayo laakiin waa shuruudahaasa aasaasi ah waa la tartamayaa mid haysta b h d iyo mid dugsi sare haysta markay ay meesha usoo tartamaan waxaa dhici karta reeruhu inay meesha aqoonta u badan tahay ay siiyaan codka ay siiyaan beelaha dhexdooda ayaa xilligan waxaa ka aloosan guuxoosaad iyo tartamo la xidhiidha qofka ay la soo shirtegayaan si uu ugu matalo xubnaha baarlamanka cusub ee soo socda waxaana muranka arrimahaasi ku saabsan ee beelaha qaarkood u dhexeeya v o a uga waramay brofesor sonkor jaamac geyre oo ka mida aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan muqdisho waa waxaa hadda taagan beel walbaba hadda waxaan la soconnaa dhibkaasa taagan see loo doortaa waxaa muuqata halkii xildhibaanba inay usoo tartamayaan soddon qof afartan qof oo in badani ay u doonayaan xildhibaannimada inay noqoto shaqo abuur shaqo waxaa maqlaya mararka qaarkood ilaado ninkan meesha halgey muxuu ku fiicanya caruur badan buu leeyahay masruuf ha u helo xildhibaannimadu ma ahan shaqo la abuurayo xildhibaanadu ma ahan qof loo dooranayo inuu mushaare helo xildhibaannimadu ma ahan qof beeshaan sanadkan ma lahayne beeshaan kala sanadkan leh xildhibaannimadu waa in qofka lagu doortaa wacyiga siyaasadeedka soomaaliya iyo geeska afrika ka jira horta qofkuba la socda xoogogaal ma yahay ma ahan keliya eh ma ku dhex jiray qof aan muqdisho iyo siyaasadda federaalka iyo brosesyada iyo caqabaadka iyo challenge ka jiro allaba socon afar sano waxay ka dhammaan soo kala baranaya xataa magacyada beelaha marka waa inuu noqdaa qof ku dhex jiray xoogogaal u ah mooralla leh damiir qarannimo leh damiir soomaaliyeed leh caqabadaha ka iman kara dhinaca doorashooyinka aqalka hoose iyo nooca ay noqon karaan ayaa waxaa si kooban uga hadlaya doctor maxamuud maxamed culisow caqabadaha horta ugu horeeya waxa weeye caqabadaha oo dadka ka imaanaya midda dadka xukunka haya dowladda oo doonaysa in maadaama xildhibaanadu ay yihiin dadka dooranaya madaxweynuhu inay noqoto xukunka xukuumadda xilka haysa inay dadaal weyn ugu jirto inay xildhibaanada lasoo dooranayo ay noqdaan kuwo ayada daacad u ah oo ayada mataqaanaa taageersan ay noqdaan xildhibaan shariif maxamed cabdalla oo isaguna soo hadal qaaday caqabadaha ku iman kara doorashooyinka ayaa sheegay in inta aan hoolka doorashada la soo gelin wax la farsamayn karo balse mar haddii ay doorashooyinku bilowdaan aanay dhici karin in wax la masuqmaasuqo cadaaladdarrada horta waxaa weeyaan intaan doorashada hoolka doorashada la soo galin baa waxun laga farsamayn karaayoo dadka influensa inay ku sameeyaan oo sidii hadda laisku afgaran jiray ergada markii lasoo xulahayo iyo markii lasoo dhudhuujinahayo in dadka banaanka ay ka shaqaystaan waa waxaan kambeynka loo yaqaanoo kala duweeye dhinacna waa waa ka xalaal in qofkii uu yidhaha hala doorto yani ergada dhexdeedii ka loo bangareeyo dhinacna waa ka xaaraano in lacag iyo wixii la sheegsheegi jiray la bixiyo waa isugu jirtaa cidna ma hubi karto in arrintaas aysan dhacaynin laakiin mar haddii hoolka doorashada lasoo galo de waxa weeyaan doorasho caadiyaho nin kastaaba codkiisu dhiibaya meeshaasaa lagu ridayaay waxa weeyaan taas waxba lagama musuq maasiki karo sida inta badan la ogsoon yahay baarlamanka soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa caado u ahayd in marka xildhibaan uu geeriyoodo ama uu howlgab noqdo booskiisa lagu bedelo qof ehelkiisa ah oo aada ugu dhow taasoo aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta qaar ay soo jeedinayaan in laga saaro sharciga uu ku dhaqmi doono baarlamanka tobnaad ee soo socda sida uu mar kale qeexayo brofesor sankor jaamac geere waxaa kaloo muhiimsii ah dowladda soomaalida iyo xildhibaan baa marka beeshii soo xoogo ama uu dhinto ama hawgab noqdo wiilkiisii ku bedelaya macnaheed maxay madaxalba way dhacday hadda waxay baarlamaanka noo jira intaasoo qof baa waxa ugu jirin mar abayaasho ka dhacay waa in sharci laga soo saaro xildhibaanku waa inuu noqday shaksi wiil iyo gabar ku raba ha noqdee adeege bulshada isagu maaha inuu ka adeegay waa inuu bulshada u adeegaya marka bulshada waxaad dooranaysaa waa inay isweydiisaan muxuu nagu soo kordhin karaa maahan muxuu qabsanaya intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa qaybtii labaad uguna dambaysay barnaamijyo taxano ah oo aanu uga hadlayno arrimaha doorashooyinka iyadoo qaybtanna aanu ku eegaynay kaalinta ergooyinka iyo qaabka ay usoo dooranayaan xildhibaanada cusub inta aynu mar kale barnaamij noocan oo kale ah ku kulmi doonno haddii allaha awoodda lihi ogolaado waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo kulanti dambe oo xiiso leh